warbaahinta gudaha dalka Itoobiya ayaa baahisay in maalintii shalay oo sabti ahayd in dowladda Itoobiya ay bilowday hirgelinta barnaamij u gaar ah maleeshiyaadka Tigrayga kaas oo qarshuhu uu yahay in dhaqan celin loogu sameeyo ciidamadana dibna loogu daro ciidamada federaalka Itoobiya warbaahinta fana ay leedahay dowladda Itoobiya ayaa baahisay warbixin ku saabsan mashruucan iyo waxa uu hiigsanayo iyadoona tilmaantay in barnaamijkan laga hirgelinayo magaalada maqalah ee caasimadda gobolka tigree ujeedkuna uu yahay in ciidamada jabhadda t b l f dib u habeen lagu sameeyo ciidamada dowladda itoobiyana looga mid dhigo munaasabada lagu daahfurayay mashruuca waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda itoobiya iyo waxa loogu yeero beesha caalamka dadka goobjoogga ahaane waxaa ka mid ahaa wasiirka arrimaha dibadda itoobiya genyan timothy madaxweynaha ismaamulka tigree iyo xubno ka socday midooda afrika iyo midooda yurub askarta la diiwaangeliyey inay ka faa'iidaystaan mashruucan ayaa la sheegay in markaa loo samayn doono baaritaanno caafimaada kadibna ay qaadan doonaan duruus kala duwan oo looga dhaadhicinayo inay daacad u ahaadaan dowladda dhexe ee itoobiya iyadoona ugu dambayna ay qaadan doonaan tababaro militari kooxda t b l f ee tigreyga ayaanan weli si buuxda hubka u dhigin waxaana jira maleeshiyaada kooxda ka tirsan oo saldhigyo ku leh dhulka buuraleyda mar welibana waxaa saraakiisha kooxdan ee loo awood sheegtay ay tilmaamaan inay dagaal bilaabi doonaan haddii aanay dowladda dhexe ee itoobiya ka helin xuquuqda ay leeyihiin sida ay hadalka u dhigeen